بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتاب الرضاع رضاع وحوي والنوشنتا ناس كلا نوشيني وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وتير إلهي marka ridaaca waxaa la yidhahdaa waa nuujinta qof dumar ayaa waxay nuujinaysaa ilmo ayna dhalin markaa waxa uu ilmihii u noqonaysaa hooyo ilmahaas marka ay dhashay wax walba oo ilmaha ay dhashoo kale sidiisii macnaha wixii hooyadii ay kaga xa ka xarim noqon lahaa xagga hooyadii xagga aabbaha ayaa markaas ka noqonaya macnaha ilmihii ay nuujisay wuxuu la mid noqonayaa ilmaheedii ilmihii walaalay la noqonayaan oo ninkeedii aabbo u noqonaya oo ninka walaalihii adeeray u noqonayaan oo iyada walaalaheed abtiyaal bay u noqonayaan awooway u noqonayaan kulli macnaha waa ka nasab oo kale wax ay kaga duwan tahay oo kale ma jirto sida axaadiis aynu arki doono nooca marka ridaaca iyo khilaafka culimada ku jira inta la ictibaarinayo iyo say u kala duwan tahay waynu arki doonaa laakiin horta xadiidaynu akriyayna xadiidka athaamin waalcishruun bacda thalaati mi'a saddex boqol iyo labaatan iyo sideed can caishata radia allahu canha qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilah waxa uu yihi in araa in aradacata in aradacata alati tuxaramu radaacada in aradacata tuxrimu ay tuxarimu waxay xarimaysaa tuxarimu waxay xarimaysaa maa yuxarimu min min min alwilaada in aradacata tuxaramu tuxarimu waxay xarimaysaa oo xaaraam ku noqonaya waxaa xaaraam ku noqda maabaa xaaraam ku noqda ay aladi yaxrumu min alwilaada wixii wilaade dhalitaan macnaha wixii xaaraam ku noqon lahaa ayaa iyadana xaaraam ku noqonaya manaa islaantaa nuujisay ilmaha walaalaheed waaridkeed ilmihii ay dhashay walaalo u noqonayaan kulli macnaha sidii awalba qofka ilmaha uu dhalay oo kale uu ugu noqon lahaa macnaha uu qaraabo iyo nasab iyo wax walba raximkii xagga hooyada iyo kulli ay u noqon lahaayeen ayuu ilmahani noqonaya laakiin waxay kaga duwan tahay ilmahaas isaga walaalihiisii aabihii iyo hooyadii dhaleen oo aan naagtaasi nuujin naagtaa ilmahay dhashay walaala la noqon mayaan iyagu shaqo kuma leh waa ilmaha oo qura oo naaska nuugay ayaa xukumku ka dhalanaya marka wax walba oo isaga waxa weeyaan dhalashanimadiisa ay xaaraam ku noqon lahayd ayaa haddana nuujintii xaaraam ku noqonaysa iyadoo naagtaasi hooyo u tahay camal nuujisay baa laga soo qaadaya ilaahayna waa ku magacaabo ilahay waxuu yidhi wa ummahaatukum min aradaaca xadiidka marka waxaan ka faa'ideynaa waxaa ku sugnaada ridaacada wixii ku sugnaada nasabka oo xaaraam ku noqonaya macnaha wixii ay xaaraam ahayd inuu guursado nasab ahaan oo markii wilaadada uu ku dhashay ay xaaraam ahaan lahayd inuu guursado ayaa xaaraam ku noqonaya haddii uu nuugana hooyadan hadday dhasho waxaa xaaraam ka noqon lahayd walaalihii walaalaheed habareerhiis habareerihiis weeye ma u guursan kareen haddaba sidaanna waa sidii oo kale oo waxay la mid noqonaysaa iyadoo dhashay oo kale sidoo kale waxaynu ka qaadanaynaa inay nasabka la mid tahay macnaha inay nasabka la mid tahay oo wax walba oo ku sugnaan lahayd ayaa iyadana ku sugnaanaysa sidoo kale waxyaalaha qaabka loo loo reebayo iyo waxa weeye qaabka ay u u noqonayso iyo shuruudaha loo xirayo culummada aqwaasheedaynu ku arkaynaa laakiin xadiidka sariixiisu wuxuu inoo caddaynayaa inay arrintan meesha loo keenay xadiidka waxa weeye in lagu tuso in nasabka dhalashada ah iyo nuugiddu inay isku mid yihiin oo ayna waxba ku kala duwanayn laakiin axaadiista soo socota ayaa inoo caddaynaysa qaabka ay waxa weeye iyo shuruudaha loo dhigayo alxadiid ataasic walcishruun bacda almiatain laba boqol iyo waxa weye labaatan saddex boqol labaatan iyo sagaal bacda halaata mia wey wa canha ay caaisha radiallahu canha qaalat ina aflax ninka aflax la odhan jiray oo akhaa abi abilqubays abilqucays la dhashay walaal la ahaa ninka la yidhaahdo abilqucays ninkaa la yidhaahdo abulqucays naagtiisi ayaa waxay nuujisay caaisha ninka oo naagtiis naagta waxaa qabay ninkaa la yidhahdo abulqucays ayaa qabay marka caaisha ayay nuujisay ninkaani marka waxa uu la dhashay aflaxii ninkaas oo horta iyadaaba inoo sheegayso waxay tihi ina aflax ninka la odhan jiray oo ahaa akhaa walaal la dhashay abilqucays ninkaa la dhashay ayaa ista'dana calaya wuxuu idan iga dalbay inuu iisoo galo bacda ka bacdi maa unzila alxijaab markii xijaabka la soo dejiyey ka bacdi xijaabkan waxay ka wadaa ay macnaha markii dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam la yidhi waqarna fii buyuutikuna oo waxa weeye fas'aluuhuna min waraa'i xijaabna lagu yidhi raggi oo la xijaabay ayuu idan weydiistay oo wuxuu damcay inuu usoo galo lianna wuxuu aaminsan yahay inuu adeer u yahay adeer inuu u yahay oo uuna geyinoo guursan karin faqultu waxaan idhi bay tiri marka markay tiri markuu usoo galay isti'daankii weydiistay oo uu yidhi ii idan inaan kuu soo galo liannahu adeerkaadaan ahay aye faqultu waxaan idhi bay tiri wallahi laa aadanu lahu uma idmaayo oo u fasixi maayo inuu iisoo galo xataa ista'dana xataa istadana xataa ista'dana anabiy sala allahu alay wasalam xataa ista'dana annabiy sala allahu alay slam ilaa aan nabiga weydiiyo oo aan ka idan dalba inuu iisoo galo ma uu idmaayo ciladii bay sheegtay markaa ugu diiday fa ina akhaa abilqucays bay tiri abilqucays walaalkii laysa huwa ardacanii aniga ima uu nuujin bay tiri ha aniga ima uu nuujin eeyaa ku nuujiyey walaakin ardacatnii imra'atu abilqucays aniga waxaa nuujisay haweenaydii uu qabay ninkaa la yidhaahdo abilqucays marka maxaa iska galay iyadu waxay u fahamtay macnaha inay hoo way og tahay naagtaa nuujisay inay hooyo u tahay laakiin inuu ninkaani adeer u noqonayo aysan fahamsanayn waxay tihi fadakala calaya rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa ii soo galay marka rasuulka ilaahay ayaa ii yimid markaasaan faqultu waxaan ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina arajula ninkan oo aflixe laysa huwa ardacanii aniga ma u nuujin isagu walaakin ardacatni waxay nuujisay imra'atun waxa weeye imra'atuhu macnaa waxay tihi aniga akhaa ab ninkan abulqucays la yidhahda aniga laftigiisu ima nuujin laakiin aniga waxay nuujisay ardacatu imra'atuhu naagtiisii baa nuujisay faqaala wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu asalaam i'danii lahu u idan fainahu camuki waa adeerkaa wey taribat yadaak waxa weeye taribat yamiinuki midigtaada ha boorowde macnaha waxaa laga wadaa taribat yadaaka iyo taribat yamiinuka iyo waxa weeye kelmadda asalkeeda habaar bay ahaan jidhay waa gacantaadu ha boorowdo lilfaqri faqri macnaha daraadi dhulka ha ku dhacde laakiin halhays bay iska noqotay way xag oo kale iyo wey qaala curwat ibnu zubayr waxa uu yidhi waa caaisha ayaa habaryar u ah asmaha binti abibakar baa dhashay curwat ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr iyo walaalkood wey waxa uu yidhi isaguna fa bidalika arrintaa awgeed ayay kaanat caaisha markay saa ogaatay kabacdi waxay dhihi jirtay caaisha radiallahu canha taqul waxay dhihi jirtay xarimuu min alradaac radaaca waxa aad ku xarimtaan min aridaac ridaaca waxaad ku xarimtaan maa yaxrumu min annasab wixii nasabka xaaraan ku noqda ku xarima waka halkaa marka xadiidka riwaayadaa hore oo waxa weeye waadixa aan ku soo celino waxay tiri caaisha radiallahu canha anna aflax akhaa abilqucays ninkaan marka aflax wey hadda imaanaya oo adeer u ah ninkaan abilqucaysna waa ninkii islaantaan qabay markii ay nuujinaysay caaisha oo caanahan ninkii lahaa weeye sababto isagaa sabab u ahaa istaadana calaya bacdama unzila alxijaab markii xijaabka la soo dejiyey kabacdi faqultu waxaan ku idhi wallahi laa aadanu lahu uma idmaayo xataa asta'dana annabiya sal ly sl ilaa nabiga weydiiya arrintaa kaydan dalbo fa ina akhaa abilqucays ninkan abilqucays la dhashay laysa huwa ardaacani aniga imau nuujin walaakin ardaacatni waxay nuujisay imra'atu abilqucays ninka la yidhahdo abilqucays aniga xaaskiisa ayaa nuujisay fadakala calaya rasuulu llahi sal l sl rasuulka ilahi baa iisoo galay oo ii yimid markaasaan faqultu waxaan ku yidhi bay tiri yaa rasuul allah ina arajula aniga waxay ujeedaa macnaha abilqucayska laftigiisu aniga ima nuujin ninkaan hadduu adeer ii noqon lahaa dee aniga min ima nuujine aniga haweeneyda ay nuujisay ina arajula laysa huwa ardacani walaakin ardaacatni imra'atu xaaskiisii baa nuujisay marka see adeer iigu yah oo maxaa iska kaaya galaaniya ninka fa qaala markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi i'danii lahu fa inahu camuki taribat yamiinuk gacantaada ha bowrowdee adeerkaa weeye haweyda qaala curwa waxa uu yidhi markaa walidalika fabidalika kanat caaisha taquul waxay dhihi jirtay xarimuu ku xaaraantinimeeya ay ha guursanina ha u dhowaanina min alridaac wixii nuujin iskukii keento maa yaxrumu min annasab wax walba oo nasabka xaaraan ku noqda ridaacadana xaaraan bay ku noqonaya oo xadiidkii hore macnihiisii oo kale wa fii lafdin lafdi kale waxau ahaa oo riwaayadaha xadiis ka mid ah ista'dana calaya waxaa idan iga dalbay inuu iisoo galo aflax ninka la yidhaahdo falam aadan lahu uma idmin howaan u diida ku idmayaayo faqaala waxa uu igu yidhi markaa ataxjabiina ataxjabiina ma iska kay xijaabaysaa ataxjabiina ma iska kay xijaabaysaa minii xaggayga wa ana camuki anu adeerkaaya faqa faqultu waxaan ku yidhi bay tiri kayfa dalik seebaad adeer igu noqoto oo min waraai alxijaab buu ka hadlaya qaala waaan qultu waxaan ku tiri kayfa dalik seebaad adeer igu noqoto qaala waxau yidhi ardacadkii waxaa ku nuujisay imra'atu akhi walaalkay xaaskii sidaa ku nuujisay bilabani akhi caanihii walaalkaybay ku siisay wuxuu ka wadaa macnaha inay caana yeelato naagtaasi ku nuujisay waxaa sabab u ahaa waxa weeye walaalkay oo ilmaha markay ku nuujinaysay ilmihii ay dhashay walaalkay baa dhalay caanahan marka sababtii walaalkay bay ku yimaadeen saa daraaddeed waarid baan ku ah qaalad waxay tidhi fasa'altu rasuula allahi sal l sl rsulka ilahi arrintaa weydiiyey faqaala waxa uu yidhi sadaqa aflax run buu sheegay i'danii lahu u idan taribat yamiinuki gacantaada boorowdee u idan he waa adeerkaa weeye maxaad u diidaysaa taas weeye macnaha halkan xadiidkan marka waxa uu keenayaa oo khulaasadiisu tahay caaisha iyo ninkaas waxaa dhex maray inuu isaguna aaminsanaa inuu gabadhaan adeer u yahay oo waa sida saxda caaisha laakiin ayna fahamsanayn iyadu marka hore way fahamsanayd inuu waxa weeye ay islaantaa nuujisay inay hooyo u tahay oo ilmihii ay dhashayna walaalaheed yihiin laakiin waxayna garanaynin macnaha ilaa xadkaas inay radaacadu la mid tahay nasabka oo waxa weye xataa ninkii haweeneydaa qabay walaalihii inay waarid u noqonayaan aabbihi waalid u noqonayo bayna fahamsanayn sidaa daraaddeed markaa ayay nebiga weydiisay nebigana u caddeeyey markaa waxaanu ka qaadanaynaa marka xadiidku ka faa'iideynaa fiihi daliilun calaa hubuuti xukmi alradaac radaaca xukumkiisu inuu sugan yahay oo haddii qof haweenaya ay nuujiso inay qaraabadii oo waxa weeye markaan ninka xataa haweenaydaa qabay inuu waarid noqonayo qaraabadiisii ay waarid noqonayaan sidaas ay ku imaanayso ayaa markaas aynu ka qaadanayna sidii iyadoo ilmo la dhalay oo kale baa loola dhaqmayaa oo waxa weeye waxyaalo badan ayaa markaa meeshaas ka dhalanaya waarid bay marka u noqonayaan ninkiina aabbuu noqonayaa hooyadii nuujisayna hooya noqonaysa laba waxaynu ka qaadanaa fihi daliilun calaa wujuubi ixtijaabi annisaa'i min alrijaal hayra almaxaarim dumarku inay iska xijaabayaan marka xijaabka laba nooc baa loo isticmaalaa mar waxaa loo isticmaalaa sitriga oo waxa weeye asturaadda oo waxa weeye qof walba oo dumara waxaa waajib ku ah inay raggii iska xijaabto oo is asturto oo waa midda culamadu hadda kitaabka sheikh albani oo kale xijaab almar'a almuslima taasaa laga wadaa marna waxaa laga wadaa maaragtay min waraa'i alxijaab miduu ilaahay yidhi oo dumarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ragga arkaan inay kulli waa laga xijaabay oo waxa weeye asturaad baa udhexaysay marka taas na mar baa laga wadaa tanna waa laga wadaa labadaba marka inay ragga dumarku ka dhowrsan yahin oo iska xijaabaan ayaa la rabaa ee in la isdhex boodo sida dhaqan xumadan soomaalida oo aad iyo aad u khaldan lama rabo marka taasa aad iyo aad u muhiim ah waxaan kaloo ka qaadanaynaa xadiidka haddii qofka dumarka ay guriga iyagoo joogto qof idan ka dalbo inay markaa waxa weeye ay ogaato waxa weeye xukumka ninkaana uu leeyahay qof walba inaynan isaga idmin oo waxa weeye aynu daaq iska soo dhigin guriga ayaa la rabaa marka dhaqanka soomaalidu leeyihiin aad iyo aad ayaa xagga isti'daanka iyo aad bay ugu liidataa oo waxa weeye ma fiicna waayo qof walba oo isaga idmayaan gurigii ama ninku raalli ha ka noqdo ama raalli ka noqon wa si walba isaga khaldan yihiin dhibaato badan baa ka jirta aadaabtaas islaamigaa ma fahansana soomaalidu in badan alxadiidu halaathuun bacda halaatami'a saddex boqol iyo soddon xadiidka wa canha ay caaisha radi allahu canha qaalat waxay tiri dakala calaya rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulkii baa ii soo galay ilaahay wa cindii rajulun iyadoo nin ila joogo nabiguna ma garanaya ninkan faqaala waxa uu yidhi yaa caaisha man haada muxuu yahay ninkaani qultu waxaan ku yidhi bay tiri akhii min alradaaca akhii min alradaaca waa walaalkay oo naas wada nuugnay fa qaala waxau yidhi yaa caaisha caaishay undurna eega man ikhwaanukunna walaalihiin iska eega oo yaa naaska dad badan baa naaskala nuugi jirayoo xilligaas aad baa radaacadu macruuf u ahay marka iska hubsada fa innama alradaacatu nuujintu waxay noqotaa min almajaaca gaajo wixii laga nuujiye qofka halkan marka ayaa xadiidkan iyo axaadiis soo socota weeye meesha khilaafka culimmadu ka yimid oo taxdiidka macnaha ilmuhuma ilmo yar isagoo ah oo gaajo caanihii laga nuujinayo miyaa shardiya mise isagoon xataa gaajo hayna waa la nuujin karaa laakiin horta xadiidka macnihiis waxa weeye nebigu wuxuu yidhi iska eega yaa caaisha undurna eega oo waxa weye hubsada man ikhwaanukunna walaalihiin ay xagga ridaacada kuwii nasabkai labaa taqaaniine fa inama radaacatu nuujintu waxay ka timaadaa oy ku sugnaataa min almajaaca gaajo ilmihii laga nuujiyo xadiidka marka waxaynu ka qaadanaynaa kow marka ugu horreysa kiiratu arajuli calaa ahlihi ninku inuu ahalkiisa ka kiiroodo oo macnaha oo waxa weeye haddii uu arko iyadoo waxaan rag uunan aqoon iyo ayla joogaan inuu ka ka dhiidhiyayo ka qiiroonayo laakiin waxaa bishardiga waa inuu hubsadaa ma aha inuu waxa weeye hadduu rag arkaba iska xanaaqo ee waxa weye laabadda waa inuu hubsadaa oo sidaas uu nebigu u hubsaday calayhi salaatu wassalaam soomaalida wata yidhahdeen hubsimo hal baa la siistaa maamaala waxay ku baxday dheen nin waxa weeye habeen isagoo guuro ku yimid gurigiisii u yimid waxa weeye miyida ayde bay yidhaahdeen saaladu sheegaan nin naagtiisii oo gurigi jiifta nina gurigii hurdo waran buu qaato wuxuu dhacalay inuu ku dhufto oo dilo markaasuu xusuustay hubsiima hal baa la siistaa markaasuu kabacdi naagtii weydiisay t waa walaalkay oo safar ku yimid wa ka marka waa in la hubsadaa qofkan ma walaalkeed baa ma waalid bay u tahay waa in la hubsadaa laakin atatabut baa la rabaa in la hubsado laakin marka sida soomaalidu laba dhinacba ma fiicna guluwi in wixii lagu sameeyo oo sidaynu awalba kasoo degnay waxa weeye control aan caadi ahayn qofkii la saara ma haboona in dayuut qofku noqdo oo waxa weeye uunan dan u gelin reerkiisa iyo ahalkiisa uuna dan ka lahayn wax alla waxay dhex gelayaan iyo waxay samaynayaanna ma fiicna marka waxaa la rabaa in arrintaa aada iyo aad la ysaga ilaaliyo oo aada loogu dadaalo ayaa la rabaa haddaba waxaan khulaasaynaynaa marka khilaafka culummada ku jira oo waxa weeye masaladan aad baa la isugu khilaafay ridaacada asalkeeda ma waxaa loo guntayaa waqti oo zaman laba masaleba waa la isku khilaafay goormay ridaacadu ku sugnaanaysaa ma qabla alxawleyn ba intauna ilmuhu laba sano gaarin miya in la nuujiyo mise waa bacda alxawleyn oo ilmuhu maalintuu dhasho ilaa iyo waxa weye in alla intii la doono ha leekaadee ama ha weynaade ama yuu weynaane ma la nuujin karaa waa mas'ala la isku khilaafay masalada kaleoo la isku khilaafay waxa weeye cadad go-an miyaa waxa weeye nuujintii ku sugnaanaysa mise hal mar hadduu qofkii ay haweenaydii nuujiso waa radaaca loo ictibaarinaya mise ugu yaraan waa inay shan jeer nuujiso ama saddex jeer sida aqwaasha ku jirta bal labadaa masale ayaynu sharaxaynaa marka qaabka ay culammadu isugu khilaafeen awalan marka ugu horeysa masalada hore oo fii qadri radaac ba la isku khilaafay ikhtalafa alculamaa fii qadri radaac almuxram waxa weeye almuxaram qadarka inta uu yahay ayaa la isku khilaafay marka ugu horeysa oo ma dhowr jeerba ma hal marba ayaa la isku khilaafay ko waxa ay ku tageen culamo badan oo min asalaf waalkhalaf ah oo aada u fara badan ilaa ana qaliila aradaac wa kahiiruhu yuxrimu ama ha badnaado hal mar ama ha yaraado hal mar hala nuujiyo ama wax badan hala nuujiyo inuu hal mar hadduu qofkii ilmihii hal mar hadduu naagta naaskeeda afka intuu geliyo uu nuugo oo caana ka cabo inay waxa weeye hooyadii noqonayso hal mar iyo wixii ka badanba qowlkaa waxaa laga wariyey cali ibn abi taalib waxaa laga wariyey sidoo kale cabdullahi ibni cabbaas wa huwa qowlu saxaabadii macnaha waxaa laga wariyey cali ibn abi taalib iyo cabdullahi ibni cabbaas oo waxay yidhahdeen hal mar hadduu nuugo waa ku filanta wa huwa qowlu saciid ibn lmusayib waa taabiciintii walxasan albasriy walzuhuriy waa min a'imati ataabiciin wa qataata taabiciinta walawsaaciy walthawriy wa huwa madhab imaamu malik wa abi xaniifa waxay ku tageen culummadaas oo dhan hal mar hadduu ilmuhu nuugo naaska inay hooyadii tahay marka waa saxaabadii qayb ka mid a taabiciintii a'imadii ugu badnayd atbaacu taabiciintii oo awsaaci iyo thawri iyo malik iyo waa min a'imati atbaaci taabiciin laakiin xasan albasri iyo saciid ibnmusayib iyo imaamu zuhri iyo qataata waa taabiciin wa kaas marka saddexdii qarni oo wanaagsanayd qarnigii saxaabada taabiciintii atbaacu taabiciintii intaba culumadaasaa ku tagtay xujada ay deliishadeen waa maxay oo ay daliil ka dhigteen waxa ay deliishadeen allah subxaanah wa tacaala ma uu sheegin qur-aanka cadad ee waxa uu ku xigay ku xiray ismi radaac wa ummahaatukum allati ardacnakum baa leyihi marka radaacadiina hal marna waa noqon kartaa ka badanna waa noqon kartaa qowlkaasay deliishadeen waa qowlka koowaad oo culummadaa koowaad waxay ku tageen inaan loo tikraar inaan loo shardiyaynin ee hal mar hadduu noogo ay hooyadii noqonayso waa qowl qowlka labaad waxa weeye dahaba daa'ifatun ukhraa waxay ku tageen qolo kale oo culamo badan oo kale ilaa annahu laa yahbutu ataxriim biaqali min halaati radacaatin saddex jeer wax ka yar inayna ku sugnaanayn xukunkii oo hal mar hadduu nuugo ama laba jeer nuugo macno male bay dhaheen hooyo uma noqonayso oo kama xaaraam noqonayso laakiin wayraan saddex jeer inuu nuugo wa wa hada qawlu abi thaw qawlkan waxaa ku tegey abi thawr wa ibn lmundir wa daawud aahir a'immadaasaa ku tegey xujada ay deliishadeen waa maxay waxay deliishadeen waa daahiriyadee maa sabata can nabiy sala allahu alay wasalam xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ku sugnaaday uu yidhi laa yuxrimu laa yuxrimu almasatu walmasataani hal nuuglo iyo laba nuugmo kuma filabay buu yidhi nabiga calayhi salatu wasalaam oo wax ma xarimayaan rawahu imaamu muslim daahirka xadiidkaasay qabsadeen oo waxay yidhahdeen fa mafhuumu lxadiidi xadiidka waxaa laga fahmayaa ana maa zaada wixii ka ziyaado noqda laba jeer inay waxa weye xarimayaan xadiidkaasi deliishadeen waa qowl marka qowlkii hore waxaynu nidhi cadad uma shardinayaan ee nuugmo keliya u shardiyaan qowlkaana wuxuu u shardiyey ugu yaraan saddex jeer inuu nuugo lababa in laga badiyaabay dheheen waa qowl qowlka saddexaad wadahaba daa'ifatun ukhraa ilaa annahu laa yahbutu biaqali min khamsi radaacaatin shan jeer wax ka yar kuma sugnaanayay dheheen oo ilmihii waa inuu shan jeer nuugo shan jeer waa qowlka fuqahada u badan yihiin shan jeer ugu yaraan waa inuu nuuga bay dheheen wa hada qowla cabdullahi bni mascuud min asaxaaba cabdullahi bni mascuud wa cabdullahi bni zubayr waa saxaabadii labadaas ee kaga jira cadaa waa taabici daawuusna waa taabici taabiciintiina a'immadaasaa kaga jira wa huwa madhab ala'ima waxa weeye ashaafici wa axmed wa ibnu xazam marka wakaa aimadiina waxaa ku jira imaamu axmed iyo imaamu shaafici iyo ibnu xazam aلطaahiri oo waxay yidhahdeen ugu yaraan shan jeer waa inuu ilmahaasi nuugaa haweenayda hooyada u noqonayso wa daliilu haaulaa'i waxay deliishadeen marka qoladaa shanta jeer ku xadiday ma rawahu imaamu muslim fi صaxiixi can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi kana fima unzila unzila min alqur'aani qur-aankii la soo dejiyey waxaa ka mid ahaa qur-aan la nasakhay bay sheegaysaa ka mid ahaa aayad ku jirtay cashara radacaatin macluumaatin yuxrimna toban jeer inay ilmuhu nuuga marka hore ayaa qur-aanku kusoo degay bay tiri uma nusika waa la nasakhay oo waxaa laga dhigay bikhamsi macluumaatin iyagoo shantii la akrinaya bay tiri fatuwafiya rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wa hiya fi ma yuqra'u min alqur'aan iyagoo weli la akrinayo waa la nasakhay laftigeeda oo aayaddan oo dhan waa la nasakhay qur-aanka kumana jirto kitaabka qur-aanka lafdigeediina kuma qora xukumkeediibaa baaqiya bay tiri marka oo waxay ka mid tahay aayadaha naskiga waxa weeye xukunkoodii joogo marka nebiga waa dhintay bay tiri iyadoo la akrinayo maxay tahay macnahaas waxay dhahdeen culammadu waxa weeye iyadoo naskigii weli dadka muslimiinta oo dhan uuna gaadhin oo dad badani weli u haystaan inaan la nasakhin ayaa nebiga dhintay calayhi salaatu wasalaam ee waxa weeye qur-aanka kitaabka qur-aanka ah waxba lagama bedelin markii nebigu dhintay oo waxa weeye saxaabadu waxba kama ay tegin ee waa la nasakhay sidaas daraaddeed ayaa laga saaray qur-aanka oo waxa weeye nebigoo joogaa la nasakha macalshaahidku waxa weeye bikhamsi radacaatin macluumaatin shan nuugmo oo la garanaayo oo macruufa inay waxa weeye qofkaasi unaaskii nuugo iyo sidoo kale saxiixu muslim qisada ku soo aroortay oo waxa weye qisada laakiin daliilu ma aha oo waxa weye waa inoo imaan doontaa waa qisadii salim waxa weeye imraata abi xudayfa taana waa deliishadeen laakiin dee shan jeer inay nuujisay waxa weeye ayay dhahayaan riwaadaha qaarkood laakiin si kale mar kaleaynu keenaynaa taa oo waxa weeye toba kalaad deliishanaysa way halkaa marka waxay nooga caddaatay saddex qowl baa meeshii taal qowlka ugu horeeya daahirka aayadduu qaatay oo waxay yidhahdeen ilahay waxau yidhi ummahatukum min alradaaca qowlka labaadna waxay yidhahdeen daahirka xadiidkaasay qaateen labo inayna wax xarimaynin inuu nebigu yidhi wixii ka badan baa wax xarimaya qowlkaanna waxay qaateen shan jeer in laga qaadanayo oo waxa weye xadiidka caaishay ku tageen saddexdoodaba marka adilay wataan oo waxa weeye saddex qowl oo mid walba adilla wata wey haddaba kee raajixa qowlka raajixahi waa kee horta qowlkan bay culimmadu ugu badan yihiin khamsa radacaatina waxa ayna kaga jawaabeen adilada hore horta daliilka aayadda aayadda waa caam oo waxa weeye ma xadidin laakiin sunnaha xadiday oo caddaysay marka khamsa radacaatin taasaa waxa weeye deliisha ugu fiican oo waxa weeye axaadiidta iyo aayadda iyo kulli laisku fasiri karo waa khamsa radacaatin wa marka qowlkaasa ugu raajixsan amaa qowlkan dhexe oo odhanaya labo waa inay ka badataa oo xadiidka daahirkiisa qabsaday waxaa looga jawaabayaa waa mafhuum mafhuumkuna waa daciif markii adilo kala lahayo marka calaa kulli xaal qowlkaasa ugu raajixsan oo waxa weeye deliisha ugu badan amaa mas'alada kale oo waxa weeye iyadoo halkaa ka soo dhex baxaysa oo odhanaysa cadadka masalada cadadka oo waxaa jira macnaha cadadka la nuujinaayo intee la nuujinaaya miqdaarka miqdaarka ile macnaha in la nuujinayo aragnay laakiin intee la nuujinaayaa allah subxaana wa tacaala aayadda q aayadaha qur-aanka kuma sheegin waxa weeye ilaa aayaddaa la nasakhay mooye aayadaha hadda maanta aynu akriyayno kuma sugna inay waxa weeye shan nuujinayso iyo inay afar nuujinayso iyo inay saddex nuujinayso midna kuma sugna haddaba iyada laftigeeda miqdaarkaas khilaaf baa ku jira waa laisku khilaaf bal qaabka marka culammadu isku khilaafeen inta la nuujinaayo masalada khulaasadeedu waxa weeye macnaha mar hadday isku khilaafeen cadadkii waxaynu rajaxnay qowlka khamsa radacaatin laakiin masaladan kale waxay noqonaysaa waa goorma da-dee ilmuhu la-egyaa la nuujinaayo qof walba miyaa la nuujin karaa mise waxa weeye da-baa loo shardinaya iyadana waa la isku khilaafay oo aqwaal badan ayaa ku jirta afar qowl baa marka ugu muhiimsan laakiin aad iyo aad ba aqwaal badan ayaa ku jiro fara badan kow qowlka hore wuxuu odhanayaa ridaaca muctabarkaa waxa weeye huwa maa kaana fi lxawlayni faqad ilmuhu laba sana intuuna gaarin oo laba sana u dhammaanin daliishoodana waa arki doonaa laba sana intayna ilmaha u dhammaanin waa in la nuujiyaa bay dheheen qowl marka ama shan jeer ha la nuujiyo iyo wixii ka badan ama sidiima doonaa loo nuujiye horta waa in ugu yaraan uu ilmahaasi da-diisu ahaataa qabla lxawleyn bay dheheen ko qowlka labaad waxau odhanayaa waa inuu noqdaa fi sikar ilmahaasi waa inuu saqiir yahay kuma aynan qaydin marka laba sane waxay yidhahdeen weli waa inuu saqiir yaho qaangaarin ilmo yaraya oo difliya qowlka saddexaad waxau odhanayaa radaacu waxa weeye ama ha weynaado ama ha yaraadee waxa weeye waa bannaan tahay oo waxa weeye da- lagu xiri maayo qof walba waa la nuujin karaa bay dheheen oo dani keento mid walbana adiladooda arki doonaa qowlka afraad waxa uu yidhi ma noqonaayo oo waxa weeye iyagu kuma ay xirin waxay yidhahaan ridaacu laa yakunu maxrum muxaraman ila ma kana fi sikar ila ida dacat alxaaja waxay yidhahdeen qowlkii hore u dhowdahayo waxay yidhahdeen ilmaha waa inuu yar yahay marka la nuujinayo laakiin hadday dani keento iyo daruuro iyo xaajo qofweyna waa la nuujin karaa bay dheheen sida aynu arki doono haddaba afartaa qowl marka culamada ku kala tagtay iyo adilada ay deliishadeen bal aynu aragna marka qowlkaa ugu horeeya oo ah inuu ilmuhu qabla alxawleyn la nuujiyo qowlka ugu horeeya oo waxa weye afartaa qowl ayaynu mid walba waxaan soo qaadaynaa bal adilada ay deliishadeen masalada aan ka hadlaynana waxa weeye ma qabla alxawleyn ba ridaa-u mise bacda alxawleyn waa la nuujin karaa ama ha yaraado ama ha weynaadee marka haddii lasoo khulaaseeyo saddex qowl wa afar qowl wa qowl wuxuu leeyahay waa qabla alxawleyn waa kow waa qowlka ugu mashhuursan waa qabla alxawleyn qowlna wuxuu leeyahay waa fi siqar ilmuhu waa inuu saqiir noqdo qowlna wuxuu leeyahay cid walba waa la nuujin karaa qowlna wuxuu leeyahay saqiir inuu noqdo weeye ilaa qofka weyn waxaa la nuujin karaa haddii dan iyo daruura keento saddexdaa qowl afartaa qowl ayay isugu imaanayaan khilaafka culimmada ku jira ugu muhiimsan haddaba qowlka hore oo odhanaya qabla alxawleyn waye waxaa ku tegey imaam shaafici wa axmed ayaa ku tegey wa saaxiba abi xaniifa waxa weeye waa abu yuusuf iyo maxamed inka la odhan jiray waa labadii faqiih oo waxa weeye abu xaniifa waxawey raggiisa maxamed bin xasan ayaa ku tegey wasaxaxa waxaana wasaxa waxayna ka ansaxday can cumar bni khadaab wa cabdullahi bni mascuud wa abi hurayra wa bni cabbaas waxa weye wa bni cumar saxaabadaasoo dhan ayaa ku tagtay macnaha qowlka ugu saxiixsan waa kaa wey a'imadii waa ku tageen imaamu shaafici iyo axmed iyo waana qabla alxawleyn qowlka odhanaya oo ugu horeeya xanafiyada in badan baa ku tegay waxa weye labadii imaam oo abu xaniifa ardaydiisa ah baa ku tegey abu yuusuf iyo moxamed ibn xasan ayaa ku tegey saxaabadiina waxaa ku tegay cumar ibn khadaab wa cabdullahi ibni mascuud wa abu hurayra waxa weeye wa ibni cabbaas wa ibni cumar ayaa ku tegey sidoo kale waxaa laga wariyay taabiciintii imaamu shacbi wa huwa qowlu sufyaan min ahli lxadiid min aimati alxadiid sufyaan wa isxaaq wa bn lmundir a'imadaasoo dhan baa ku tegey qowlkaasi marka maxay deliishadeen deliisha ay deliishadeen waxa weeye aayadda qur-aanka fi suurati baqara waalwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaaca ilah wuxuu yihi walwaalidaatu waalidiintii ee hooyadan ilmaha nuujinaysana waa waalid yurdicna waxay nuujinayaan ha nuujiyeen ey ha nuujiyeen bay dhacaysa awlaadahuna ilmahoodii xawlayni kaamilayni laba sano oo kaamila marka halkaa waxaa laga garanayaa wixii ka dambeeya qabla alxawleyn waxay yidhahdeen fa jacala tamaama aradaac nuujinta dhammaystirkoodii waxaa laga dhigay xawleyni falaa xukma lima bacdahu limaa bacdahuma wixii laba sano ka dambeeya xukun male bay dheheen waxba kama jiraan bay dheheen waa sariix iyo xadiidkii nabigay deliishadeen uu yihi nabigu inama aradaaca min almajaaca majaacada waxaa laga wadaa qofku hadduu xataa gaajoodo cunto waa la siin kara lakin ilmaha yarka ah caanaha ayuu ku koraa oo waxa weye isaga caanaha gaajada ka bi'iya ee waxa weeye cunto kale gaajada kama biciso iyo sidoo kale xadiid kale oo daaraquniga ay warinayaan ayay deliishadeen oo odhanaya laa radaaca nuujin ma jirto ilaa ma kaana fi lxawlayni ha wa fi sunani abi daawuud waxaa ku sugnaaday min xadiidi ibni mascuud yarfachu nebigu u kor yeelay oo uu yihi laa yuxr laa yuxrimu laa yuxrimu min aradaac laa yaxrumu min aradaac waxa weye ilaa ma ilaa ma anbata allaxma waanjasa alcadma waanjasa alcadm rawahu abu daawuud ayaa xadiidkaana warinaya sidoo kale macnaha radaaca waxa wax ku xarimay wax weye waa wixii hilibkana bixiya oo hilibka koriya laftana adkeeya he markaasna caanaha naaska laga nuugayo ilmaha waxay hilibkiisa koriyaan laftiisana adkeeyaan qabla alxawleyn waka amaa radaacu lkabiir bay dhaheen de waxay yidhahdeen hadduu maantoo dhan nuugayo waa isagoo biyo cabay oo kale waxba tari mayso qawlkaas marka waa qawlka koowaad waana qawlka ugu xoog badan oo odhanaya qabla alxawlayn waa inuu noqdo oo waxa weye markaas ayuu ridaacadii la xukumkeedii lagu dhaqmaya qawlka labaad waa kii wuxuu odhanaya wadahaba ila alqawl athani azwaaj nabiy sala allahu alayh waali wasalam ayaa ku tegey khala caaisha qawlkaa labaad marka waxa weeye waa inuu fi sikar noqdaa oo macnaha iyagu laba sano kuma ay shardiyin laakiin waxay yidhahdeen waa inuu noqdaa assikar waa maa kaana fi sikar wixii ilmihii siqa sagiir waa inuu yahay oo markaa ilmahaasi ama shan ha jiro ama lix ha jiro ama toddoba ha jiro ilmuhu intuu yar yahay oo una qaangaarin waa la nuujin karaa bay dheheen qawlkaa marka waxaa ku tegey xaasaskii nabiga calayhi salaatusalaam caaisha mooye intii kale ayaa ku tegey waxaana laga wariyey sidoo kale can ibni cumar cabdullahi ibni cumar taabiciintii waxaa laga wariyey saciid ibnu musayib wakhtaarahu sheikhulislaam ibnu taymiya ayaa doortay oo waxay yidhahdeen ilmuhu saqiir maadaama uu yahay waa la nuujin karaa oo shardi ma aha qabla alxawleyn waay maxay deliishadeen wa daliilu haaulaa'i daliisha ay deliishadeen waxa weeye maadaama ilmihii maa rawa maa fi saxiixayn ayay deliishadeen waxay yidhahdeen inama aradaacatu min almajaac ay deliishadeen oo waxay yidhahdeen taasi waxay keenaysaa marka cumuumkiisu ilmahani intuu yar yahay oo dhan caanaha haddii la siiyo gaajadu waa ka ba'daa bay dheheen kuma shardisna laba sano keliya ee waxa weye marba haddii gaaja hayso ilmahan uu yar yahay caana la siiyo hadda ilmo shan jira lix jira caana haddii la siiyo waa iska seexanaya hilibkiisuna waa ku korayaa bay dheheen waxa weeye laftiisuna waa ku adkaanaysa marka qawlkaana waa qowl xoog badan oo ah fi sikar marka labadaa qowl labadooduba waxay leeyihiin ilmuhu waa inuu saqiir noqdo laakiin saqiirkiibay qoladooda waxay kusii xadideen qabla alxawleyn ayay ku xadideen waay qawlka saddexaad waxa weeye wadahaba ila alqowl athalith qowlka saddexaad waxaa ku tegey daa'ifatu min asalaf waalkhalaf minhum caaisha caaisha ayaa ka mid ah qowlkaasi muxuu oranayaa waa inuu noqdo waxa weeye mid qof weyn waa qowlka saddexaad oo aynu niri waxa weeye ridaacadu inay ku xaaraansi noqonayso walow kana alkabiir hadduu doono baaliqba ha noqdee ha baaliqba ha noqdee in waxa weye la nuujin karo oo qofkii ha weynaado ama ha yaraadee waa la nuujin karaa qowlkaa marka waa qowl aad iyo aad laisugu khilaafay oo waxa weeye aad u dhib badan shido badanna ay ka timaado marka bal waxaa loo deliishaday aanu fiilino marka qowlkaa saddexaad waa in qof weyn la nuujin karo daa'ifatu min asalaf baa ku tegay walkhalaf culamo badan baa ku tagtay waxaa ka mid ah caaisha radiallahu canha baa ku tagtay wa yurwa waxaana laga wariyaa can cali bn abi aalib waa laga wariyey wa curwa waa laga wariyey wa cadaa waa laga wariyey wa qaala bihi layth min ala'ima layth ibni sacd ayaa ku tegey wa daawud daawud aahiri baa ku tegey wa ibni xazm imaam ibni xazm ayaa ku tegey wa nasarahu wuxuuna ugu gargaaray fi kitaabihi almuxalla ayuu aad iyo aad ugu gargaaray wa rajaxa waxa weye aad waradda wuxuuna radiyey xujaj almukhaalifiin cid walba oo khilaaftay aad buu u radiyey wa kaanat caaisha radi allahu canha baa la yidhi idaa axabad hadday jeclaato an yadkula macaha axadu min alrijaali ragga wax ka mid ah waxay amri jirtay walaasheed waxa weeye umu kalthum ayay waxay amri jirtay inay nuujiso ow amase gabdhihii ay walaalaheed dhaleen ay habareerta u ahayd ay ohan jiray nuujiye maxaa loo deliishaday marka qowlkan waa qowlka odhanaya qof weyn ma la nuujin karaa wa daliilu haaulaai maa saxa can inabiy sala allahu alayh waali wasalam xadiidka nabiga calayhi salaatu wassalaam ayay deliishadeen gabar la odhan jiray sahla bintu sahl bintu suhayl ayaa nabiga u timid calayhi salaatu wassalaam waxaana qabay abu xudayfa wiil yar bay korsadeen oo marka hore ilmo ka dhigteen qabla alislaam xijaabku intuuna soo degin wuu iska dhex joogi jiray oo waxa weye dee ilmahoodii buu ahaa iyagaa korsaday xudayfaa korsaday mar alla markii xijaabkii marka soo degay isagina waa weynaaday garbaana usoo baxo nin baaliqa buu noqday nebiga u timi fa qaalat waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahdo inna saaliman wiilka saalim la yidhaahdo mawlaa abi xudayfa mawlihii uu waxa weye isagu xoreeyey oo korsaday ahaa macanaa fii beytina gurigu nala joogay waxa weye waqad balaga maa balaga min arijaal maa yablaqu rijaal wuxuu gaaray wixii raggu gaaraan oo nin weyn buu noqday ha gar baa usoo baxay nin weyn buu noqday baaliqa fa qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salatu salaam ardiciihi nuji taxrimii waad ka xaaraam noqonaysaayo hooyaad u noqonaysa taxrimii calayhi xaaraan buu kaa noqonaya xaaraan baad ka noqonaysaayo muxram baad u noqonaysa oo waxa hooyaad u noqonaysaayo nuuji waka way nuujisay marka markay nuujisay ayuu markaa waxa uu noqday weladkeedii oo kale oo gurigeeda joogi jira hada xadiid marka imaamu muslim baa warinaya waa xadiis saxiixa wax shakiya oo ku jirana ma jira xadiidkaa inuu saxiix yahay khilaafna kuma jiro inuu saxiix yahay walaakin waxaa la isku khilaafay oo waxa weeye khilaafku ka yimid macnaha uu xadiidku kutusay qaar waxay yidhahdeen fuqahadu xadiidka waa mansuuq bay dheheen wax daliila looma hayo inuu mansuuq yahay waa qowl daciifa in la yidhahdo waa mansuuq qaarna waxay yidhahdeen waa arrintaa khaas bay ahaydoo waxa weeye waxay khaas ku ahayd waxa weeye gabadhaasa xarijka iyo dhibaatada ay ka dacwootay ayaa loogu daneeyey ee arrin caama ma aha taana wax daliila looma hayo oo waxa weye qowlkaana waa qowl daciifa haddaba qowlka afraad marka waxa uu jamcinayaa qowlka afraad qowlkan iyo qowlkii hore ayaa mutawasit la isugu keenaya waa qowlka uu ku tegayay sheekh islam ibnu temiya iyo rag badan macnaha hadda waxaynu haynaa afar qowl qowl waxa uu leeyahay qabla alxowleyn waxaan ahayn lama nuujin karo waa qowlka fuqaha badan ku tageen qowlna wuxuu leeyahay saqiir waa inuu noqdaa qowlna waxa uu leeyahay saqiir iyo kabiirba waa la nuujin karaa qowlka afraadi waxa uu dhexdu istaagay oo labadaa qowlo hore labada qowlo hore waa isku dhow yihiin oo qabla alxawleyn iyo saqiir waa isku dhow yihiin qowlkaanna aad buu uga fogiyaho qof weyn baa la nuujin karaa buu leeyahy qowlka afraadi dhexdoodu istaagay intaasuu jamcinaya oo wuxuu isugu keenayaa adiladii oo dhan sida sheikh islam ibnu taymiya isugu keeneen ayuu waxau isku jamcinayaa oo waxa weeye waxay yidhahdeen ana ridaaca alkabiir qof weyn in la nuujiyo waa ruksa caama waa rukso la ogolaaday likulli man huwa mitla qofkii la mid ah waxa weeye xaaladan ay gabadhaasi sheegatay oo kale macnaha ilmihii waxa weeye aan laga maarmaynin qofkii ilmo yar bay korsatay waarid bay u tahay dad badan ba hadda soomaalida aad bay ugu dhacda islaan baa waxay korsanaysaa wiil waxa weeye ninkeedu adeer u yahay ama abti u yahay say u korinayso u korinayso markuu qaan gaaro waxay leedahay maxaan sameeyaa marka wiilka inuu agoon yahaa laga yaaba meelay u eridana ma leh maxaan sameeyaa sida xaaladaan oo kale ninkan ilmahan iyagaa korsaday meelay u eriyaan ma leh mawni uu ahaa waana ilmo yar buu ahaa waa koray marka maxaa la samaynaa marka qaala sheekh islam ibnu taymiya raximah allahu tacala waxau yidhi markaa way jamciyeen oo waxay yidhaahdeen qof weyn lama nuujin karo ilaa lidaruura inay daruura timaado sida qofkaas oo kale oon laga maarmin oo gurigii iyo reerkii ku dhex jira oo aan mar walba qofkii dumarkaa iska xijaabi karin idaa dacat alxaaja hadday dantu keento markaas kale waa la nuujin karaa bay dheh amaa waxaan sax ahayn khulaasada horta hadhow qowlkaas waa sheegi doonaa dad badan ku khaldameen khulaasadu waxa weeye marka aynu kusoo khulaasaynayno ridaacada asalkeedu waxa weeye waa ilmuhu inuu saqiir yahay in la nuujiyo oo inta aan la nuu naaska ka goyn in la nuujiyo oo yar yahay caadada carabtuna saasay ahayd dadkuna ilmaha waxa la nuujiyaa qabla alxawleyn waa macruuf saqiirnimada amaa haddii uu weli saqiir yahay waa la nuujin karaa wax dhibaataa male amaa haddii uu weynaado lama nuujin karo ilaa lidaruura inay timaaddo oo dan timaaddo sida qisada gabadhaas oo kale mooye arrin muhiima oon laga maarmaynin oo dani keento inay noqoto mooye intaas ayay khulaasadeedu noqonaysa wallahu aclam amaa dad badan sida ay ku khaldameen oo laga sheegayey waxa weeye maaragtay dadku markay soo qaxeen nairobi iyo waxyaalihii ka dhacay oo waxa weeye la yiri boqol soon oo kalea wuxuu qabay in la isnuujin karo oo gabdho waaweyn oo waxa weeye intay isnuujiyeen walaalaan noqonaynaa qowlkaasi waa daciifo wax dan ah iyo wax maanta keenaysa inaad gabar halkaa maraysa oo reerad oo inana aad tidhaahdi walaal baan ka dhiganayaa nuujinayaa qowlkaasi qowl daciifa wey oo aan sax ahayn ha qaar baa laga sheegaya soomaalida nairobi markay isku nuujiyeen wallahi haddaan ogahay inaad saas gabar qurux badan u tahay kuma nuujiyeen oo guursan leh waxaasoo kale waa talaacub waxaan dani keenin daruurana ahayn in la sameeyo maaha amaa qowlka caaish ficilka caaisha ay samaysay oy ragga nuujisay daruura arrinay keentay bay ahayd dalabulcilmi bay ku jireen waxbay ka qaadanayeen waay marka wax daruura keentay maadaama ama safar iyo wabanayd ayay ahayd laakiin lama samayn kara waxaan daruuro keenin wallahu aclam alxadiid alxaadi wa talaatuun bacda talaata mia xadiidka saddex boqol iyo soddon iyo ko can caaishata la can cuqbata can cuqbata bn alxaaris radia allahu canhu ninkaan cuqbat bn alxaaris la yidhaahdo wuu guursaday waxa weye naaguu guursaday naagtii markuu guursaday oo arooskii ku jirana makay ahayde ayaa waxa u timid baa la yidhi islaan markaase waxay tiri adiga iyo gabadhaada guursatay labadii nagaana ayda nuujiyey ha mad maxaa yaalla marka meeshii mar haddaana nuujisay khalaas waa lagu kala tegey marka xadiidkaa marka wuxuu ka hadlayaa hadday dhacdo laba qof oo naas wada nuugay inay isguursadaan oo aqoon la-aan isku geyso waxa weeye mar alla markii loo sheego waa kala dhaqaajinayaan guurkoodiina waa fasakhmayaa waxba kama jiraan markaa oo u kala tegaya laakiin hadday dhacdo meesha inay ilmo ka yimaadaan ilmahaasi ma noqonayo xaaraam waxa weeye arrintaasi nikaaxu shubha baa la yidhahdaa khada dhacayeeye waa la ictibaarinaya marka can cuqbata bn aami can cuqbata bn alxaaris radia allahu canhu ayaa waxa uu yihi annahu tazawaja waa uu guursaday wuxuu guursaday gabar la ohan jiray umu yaxya umu yaxyaa gabar la ohan jiray ayuu guursaday binti abi ihaab gabadhaas ayuu guursaday waay gabadhaa markuu guursaday markaa umu yaxya binti abi abi ihaab ayuu guursaday mar alla markuu marka guursaday gabadhii ayaa waxaa timid fajaat fajaa-at waxaa timid amatun sawda islaan addoon ahayd oo madoobeed baa timid faqaalat waxay tiri qad ardactukumaa labadiina baana idin nuujiyey labadiina baana idin nuujiyey markaase labada waxay anaga noomaad sheegin aan nuujisay goormaad nuujisay anaa idin nuujiyay tiri labadiinaba xalaalna iskuma tiidin horta kala taga mar alla markay saa tiri ayuu ninkaa marka arrintu makay ahayde ayuu wuxuu doonay marka arrintan siduu xukunkeeda u heli lahaa madiinuu soo aaday nebiguu u yimid calayhi salaatu asalaam qaala wuxuu yihi fadakartu dalika linabiyi sala alla alay slam nabigaan u sheegay oo waxaa rasuulkeeda saasaa dhacday qaala waxa uu yihi markaa fa acrada canii waa iga jeesani ha oo macnaha nebigu wuxuu ku inkirayaa marba haddayba tiri anaa idin nuujiyey say walaashaa uhaysataan marka maad ka dhaqaaqdi oo waxa weeye maad kala socotaan qaala waxa uu yidhi fatanaxaytu dhinacii kalaan uga imid oo inta xagg kasoo wareegayaan haddana ka hor imid fadakartu dalika lahu waan u sheegay fa qaala waxuu yidhi markaa nebigu wa kayfa ay see baad uhaysanaysaa waqad zacmat iyada oo sheegatay macnaha wuxuu yidhi dee markhaantiyaal iyo ma haysato waqad zacmat iyadoo sheegatay an qad ardactukuma inay labadiinaba idin nuujisay waa waa maxay markaa haysashada dambe oo meesha kuugu dhiman oo walaashaabaad naa ka dhiganaysaa hada waa inaad ka dhaqaaqdin marka marba haddii ay qoftaani leedahay anaa idin nuujiyey labadiinaba waa maxay markhaantigii dambe aad doonays wa ka xadiidkaa marka waxaynu ka faa'ideynaa ko labada qof oo waxa weye naas wada nuuga inay walaalo noqdeen ay xaaraam tahay oona isguursan karin waxaynu kaloo ka faa'ideynaa isbaatu had inay sugnaanta ay ku sugnaanayso shahaada waaxida hal qof oo dumara keligeed hadday tiraahdo anaa idin nuujiyey waad sugnaanaysaa markhaantiyaalkeen la odhan maayo waa lagu kala dareerayaa waxaanu kaloo ka faa'iideynaa inuu guurkaasi hadduu horay u dhacay faski baa imaanayo oo lagu kala tegayaa meesha fur iyo waxba la odhan mayo automatic waxay u noqonayaan walaalo waana lagu kala tegayaa wax alla wixii khada'a oo meeshaa ka dhacayna qofna loo raacan mayo waxa weeye waa alcudru biljahli waxaan la aqoon hadday dhacaan saas oo kale ayaa loola dhaqmaa marka khilaaf waa ku jiraa culammada markhaantiga iyo qaabka loo sugayo iyo waxa laakiin mar hadday tahay qof dumara oo caaqila oo waxa weeye ay sugto oo taraado aniga ayaa labadan qof muujiyey waxa weeye wax kale oo laga doonaayo male marka waxay ka duwan tahay arrintaani markhaantiga kale leanna markhaantiga kale waa afar markhaanti in la helo laakiin maadaama arrintaani ay tahay arrin hooyadu iyadu ogaan ka dho iyadaa garan kadha ciddii ay nuujisay waxa weye markaas waa laga aqbalaya oo dumarka waxyaala badan oo laga aqbalaa jira sida ciddada iyo waxa weeye iyada keligeed ayaa ku filan markhaantiyaal kale loo dooni maayo oo waxa weeye waa lagu kala tegaya marka alxadiid athani wathalaathuuna bacda thalaathamia saddex boqol iyo soddon iyo laba xadiidka waxa uu yidhi can ilbara ibni caazib radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi kharaja rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ilaahi baa soo baxay yacni waxa uu u jeedaa waxa weeye min maka maka ayuu ka soo baxay maka xajat lwadaac mi sulxu lxudaybiyana waa la yidhi maalintii sulxu lxudaybiya uu ka soo baxay nebigu mise xajat lwadaac mise fatxi maka maalmaha mid un bay ahayd ayuu nebigu maka ka soo baxay fatabicathm waxaa soo raacday ibnatu xamza xamza ibna cabdulmualib ayaa gabar ka tegey uu dhalay gabadhaas keliyuu ka tegey baa la yidhi xamza xamza marka marna waa cabdulmualib baa dhalay oo nebiga iyo xamza waa ilmo adeer xamze iyo cali ibna abi aalib baa walaalaa xamza ibna cabdulmualib marna nebiga iyo xamza waxa weye naas bay wada nuugeen oo waa walaalo wa ka naas bay wada nuugeen marka gabadhii uu dhalay xamzana waa tii uxud lagu dilay waa agoon marka gabadhii maka markay nebigii iyo ku aragtay oo ka soo baxay bay soo raacday tunaadi iyadoo ku dhawaaqaysa yaa cam yaa cam adeerow adeerow hayga tegin le ay macnaha mar waa ilmo adeer oo xamza dee nebiga a maya xamza waa nebiga adeerkii mar marna waxa weeye naas bay wada nugeen waa walaalo marka yaa cama cama waxay u leedahay ay naas bay wada nugeen oo walaalay ahaayeen waaya fatanaawalahaa caliyun cali ibna abi aalib baa soo qaaday xamza waa ina cabdilmualib isagu oo waxa abu aalib ma dhalinaya xamza ibna cabdilmualib wey fatanaawalahaa caliyun cali baa soo qaaday waaya fa akhada biyadiha gacanteeduu soo qabtayoo waxa weeye wuu soo kaxeeyey wa qaala waxa uu yidhi markaa uu ku yidhi faatima oo la socotay ayuu waxa uu ku yidhi duunaki ay macnaha hayso inantaan ibnatu cammiki waxa weeye walaalkaa adeerkaa gabadhi uu dhalay wey ilay aabbaha iyo xamza naas bay wada nuugeene nebiga iyo xamza naas bay wada nuugeen marka hayso waxa weeye gabadhan oo kori fa xamalataa way soo qaaday marka oo waxa weeye gabadhi way soo xambaartay waa ilmo yar fakhtasama waxaa ku dooday marka fiihaa gabadhi baa la isku qabsaday yaa korinaya iyo yaa korinaya caliyun wa zayd ibn alxaaris wa jacfar jacfar ibn ibn abi aalib saddexdoodaasaa ku dooday nin walba wuxu yidhi anaa haynaya anaa haynaya fa qaala caliyun waxa uu yidhi ana axaqu bihaa aniga ayaa u xaq leh oo soo helay macnaha oo gabadhaan soo kaxeeyey oo iyadoo oogeysa cidlo ka soo kaxeeyo anaa idinku xaq badan waa kow waa xujo wa hiya ibnatu cammi waana adeerkay gabadhii uu dhalay ilay waxa weeye xamza adeer rumo uu ahaa cali bn abi aalib oo xamziya abdaali walaalaa ah adeerkay baa dhalay buy gabadhana anaa cidlo ka soo helay waaya oo ina adeertay wey waa xujur jacfar baa hadlay wa qaala jacfar waxau yidhi ibnatu cammi ha ile jacfar iyo jacfar ibn abi aalib wey waaya waxau yidhi ibnatu cammi amba waa adeerkay gabadhiisii oo cali ibn abi aalibna wuxuu yidhi waa adeerkay gabadhiisii jacfarna wuxu yidhi waa adeerkay gabadhiisii labadaa xujo waa isku waa siman yihiin laakiin cali weli wuxuu haystaa anaa kaaga xaq badan oo soo helay isaguna xujo kaluu la yimi qaala waxau yidhi wa khaalatuhaa habaryarteedna taxtii anaa qaba ha oo habaryarteed baan bahayaa oo anigu qabaa sidaa daraaddeed anaa u xaqle inaan gabadhaan hayo oo habaryarteed baan u dhiibaya waaya waa xujo adag weeye iyaduna wa qaala waxa uu yidhi zayd zaydna waa hadlay wuxuu yidhi anaa u xaq leh inaa hayo zayd ibn alxaaris weye marka isagu xaggee xaqa ka yeeshay isagaa sheegaya zayd waxa uu yidhi bintu akhii walaalkay gabadhiisii weye ha walaalkay gabadhiisii weeye idinku adeer baad sheegaysa laakin ani waa walaalkay xaggee walaal uga noqday nabiga calayhi salatu salaam markay muhaajiriintii ay maka ta madiina tageen wuu walaaleeyey laba ninoo kasta walaaluu ka dhigay ama ansaar ama muhaajiriin walaalaa la iskaga dhigay marka nabiga calayhi salaatu asalaam cali ibn abi aalib buu walaal ka dhigta xamze iyo zaydna waa la walaaleeyey waa qabla aluxud marka wuxuu leeyahay waa walaalkay fi lislaam oo anaaba walaal macnaha inay labadaa qof walaalo run a noqdaan oo waxa weeye hiil iyo hooba ayaa laisuu walaaleeyey waka marka taasuu isna delishado wuxuu yidhi waa bintu akhi walaalkay gabadhiisii weeye xukunkii marka nebiga aan ufiirsano faqadaa bihaa nebigu wuxuu u xukmiyaa nabiyu sala alla alay salam likhaalatihaa habaryarteeda loo dhiibuu yidhi gabadha habaryarteed yaa qaba waxaa qaba jacfar jacfar baa marka loo xukuma sababtii buu sheegay nebigu wuxuu yidhi wa qaala waxa uu yidhi alkhaalatu bimanzilati lummi hooy habaryartu alkhaala waa habaryartee bimanzilati alummi hooyada booskeedii bay joogtaa haddii gabadhaan hooyadeed la waayey waxaa u xaqle habaryartii ay xadaana la yidhahda xagga xadaanada dhaqaalaynta iyo korinta habaryarta cid uga xaqle ma jidho haddii gabadha hooyadeed la waayo sidaa daraaddeed bay u sameeyaan dadku waxaa xiskiisanka la yidhahda sidaasuu ku yimid macnaha maadaama qofkii dumarka hadday dhimato ilma ka tagtay ilmahaas qofka ugu dhaqaalo badan oo hayn kara waa habaryarta waa habaryarta wanaagsan oo waxa weeye naxariista leh taas ayaa loo jeedaa hooyoo kale wey marka culimada eedde iyo habaryar haday noqoto habaryartaa la horumarinayo waka markaasuu kabacdi saddexdii nin ayuu nin walba qanciyey wa qaala waxau yidhi nabigu calayhi sala slam licaliyin waxa uu ku yidhi anta minii wa anaa minka aniga adigu anaad iga mid tahay anna adaan kaa mid ah ay walaalaan nahay inagu macnaha anigaad iga mid tahay waa iska sabirsiin baa la yidhahdaa ila marka horena waa iyagaa walaalo nebigu cali buu walaal ka dhigtay kabacdin gabadhiisii buu siiyo dee waa adiga anaad iga mid tahay wey wa qaala lijacfar waxa uu ku yidhi ashbahta khalqii wa khuluqii jacfar wuxuu ku yidhi waxaad shabahdaa khalqii macnaha waynu isku egno waad ii eg tahay abuurkaygaad shabahdaayo waad ii eg tahay wa khuluqii iyo akhlaaqdaydana waad leedahay nin aada qaaliba oo ahaa jacfar waa ninka waxa weeye maalintii najaashi waxa weeye khatiibu lqowm ahaa kabacdina waxa weeye shahiiday aad iyo aad buu qaali u ahaa wa qaala lizayd zayd ibn xaarisna nebigu waxa uu ku yidhi anta akuuna adigu walaalkayaa tahay ay fi lislaam wa mawlaana mawlaayagiina waa tookaanu xoraynay baa tahay macnaha marka qof walba sabirsiin baa tanoo kaleeya qof walba kelmad buu nebigu ku yidhi si sheekadiiba waa dhammaatay oo waxa weye xukumkii waa dhacay yaa marka gabadhii loo xukumay gabadhii waxaa loo xukumay jacfar maadaama sababtuu ku helayna waxay tahay habaryarta awgeed haddaan habaryari joogin cali baa u xaq lahaa leannahu sababtu waxa weeye isagaana soo helay waxa weeye faadimo oo waxa weeye na qaba marka waxaa loo xukumay laakin jacfar sababto waxa weeye habaryartaa meeshay timid waxay xadiidkan marka culummadu ka qaateen marka ugu horeysa thubut alxabaana ilmaha in waxa weeye uu xaq leeyahay in la xanaaneeyo oo waxa weeye la mas-uuliyaddiisa laqa la qaado oo waxa weye la dhaqaaleeyo laakiin casabiyada oo dhan baa ilmaha xanaanadooda leh rag iyo dumarkay doonaan ba ha noqdeen adeerkii ina adeer kulli waxa weye ilmahaan haddii uu u baahan yahay xabaana qof walba waa odhan karaa anaa haynaya anaa korinaya anaa dhaqaalaynaya laakiin yaa ugu xaq badan hooyadii iyo aabihii haddii la waayo waxaa ugu xaq badan habaryarta habaryarta ugu xaq badan xataa hooyada iyo aabbuhu markay isku qabsadaan ilmaha nin baa naagtiisii furay markaasay waxa weeye nabiga alayh salatu salaam iskula yimaadeen iyagoo ilmihii isku haystay inuu ka qaatuu damacay ilmihii markaasuu nebigu waxa u xukumay hooyadii wuxuuna yidhi adaa u xaq badan intaa aadan guursan oo hooyadu ilmaha iyadaa u xaq badan intuu ilmuhu saqiirka yahay maalintuu toddoba sano gaaro dhaafo waa la kala dooransiina laakiin inta uu yar yahay oo xadaano u baahan yahay hooyadaa u xaq leh laakiin hadday guursato waxa weeye aabbaha ayaa u xaq leh saas ayuu xukumtay nebigu uu xukumay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi anta axaqi adiga ayaa u xaq badan bihi maa lam tunkixi inta aadan kursan xadiidkaasu imaamu axmed iyo abu daawud iyo werinayaaba caddaynaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xadiidka alkhaalatu bimanzilati lummi hooyadu inay habaryartu inay tahay hooyo oo kale hooyo oo kale inay tahay baynu ka qaadanaynaa haddii hooyadii la waayo habaryarta ayaa soo gelaysa iyadaa marka uga xaq badan adeer iyo waxa weeye ina adeer iyo kulli iyadaa uga xaq yeelanaysa sababtu waxa weeye qaabka ay u dhaqaalaynayso iyada wax lamida ma jiraan leanna waxa weeye adeer guri waxba kama oga oo raggu aad iyo aad guriga waxba ugama warqabaan marka waxaa la rabaa oo ninkaan dee mar walba xaaskiisibuu ugeynaya ama gurigiisibuu geynayaa dhibaatooyin badan baa ka timaada marka waxa ugu xaq badan waa habaryarta haddii markaa habaryartii la waayo ayay imaanaysaa eedadii iyo wixii ku xigay laakiin marka ugu horeysa habaryarta ayaa iskale raggana waxa weye de waa markii aabbihi hooye la waayo aabbihi hooye iyago hadday joogaan dee cidna meeshaas ma imaanayso ee waxaa laga hadlayo waa markii aabe iyo hooyo aynan meeshii joogin wa marka aad iyo aad buu xadiidkaana u qaymo leeyahay oo ay muhiim u tahay in aad iyo aad looga faa'iidaysto oo loo fahmo sababta waxa weeye aad baynu inagu soomaalida ugu liidanaa xagga ilmaha iyo xanaanayntooda iyo arrimahooda aad baynu ugu liidanaa haddaynu soomaalida nahay ilaahay hayna hanuuniyo hanayna fahansiiyo waxa weeye shareecada islaamka wabillahi tawfiiq